بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم مطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم مطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حديها خذها رياحين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacana wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah maalinkii saddexaad lubnaan oo holcaysa iyo diyaaradaha dagaalka yahuudda oo geysanaya duqaymihii ugu xumaa taariikhda in ka badan konton duqayn oo maanta oo keliya ay geysteen ciidanka sahaynada iyo khasaaraha dhimashada oo kor u kacay ururka shiiciga ah ee fadhigiisu yahay dalkan oo weeraro sawaariikh ah ku qaaday magaalada talaabiib barakicii ugu xoogganaa tan iyo labadii kun iyo lixdii oo ka bilowday koonfurta lubnaan iyo dowladaha reer galbeedka oo u diyaargaroobaya howlgalle ay ku daadguraynayaan muwaadiniintooda waxaan soo gudbin doonnaa wararkii u dembeeyey ee xiisadda lubnaan dowladda sacuudiga oo muddo soddon sano oo xarig ah ku xukuntay muwaadin u dhashay dalkaas oo ka hadlay fasahaadka iyo dhibaatada dowladda sacuudiga ay ka geysanayso dhulka xaramaynka maraykanka oo imaaraadka u aqoonsaday inuu yahay xaliif muhiim u ah oo ka baxsan isbahaysiga nato haddaba maxaa tani xilligan ku soo beegay qodobada kale ee caalamulyoom aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah taraam oo sheegay in iiraan ay qorsheynayso howlgal ay ku qaadhijiso iyo mid ka mid ah maraakiibta dagaalka maraykanka oo shil ku galay gacanka khaliijka qodobadaas kuwa kale iyo xubintii wargeysyada ayaad maanta barnaamijka kaga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyoom
كأنكم مطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم مطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حديها خذها رياحين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا waa hagaag waa maalinimo arbaca ah taariikhduna ay ku beegan tahay labayolabaatanka bisha rabiicul awal sannadda kun afar boqol afartan iyo lix hijri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyoom qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa maalinkii saddexaad oo xidhiir ah diyaaradaha dagaalka maamulka gumaystaha yahuudda ayaa duqaymo culus waxa ay ka geysanayaan waddanka lubnaan iyadoo khasaaraha dhimashadu uu kor u kacay in ka badan konton duqeyn ayay maanta oo keliya waxay ciidanka sahaynada ay ku garaaceen magaalooyin iyo deegaano dhaca dalkan ururka shiiciga ah ee dalkan ka dhisan ayaana sheegay inuu weeraro sawaariikh ah uu ku garaacay magaalada talaabiib sidoo kale barakicii ugu xoogganaa tan iyo labadii kun iyo lixdii ayaa ka bilowday koonfurta lubnaan iyadoo dhanka kale dowladaha reer galbeedka ay u diyaargaroobayaan howlgalla ay ku soo daadgurayaan muwaadiniintooda haddaba wararkii ugu dambeeyey ee xiisadda lubnaan waxaa inoo soo koobayaa walaalkeen maxamed xasan alfaatix haye maxamed bismillaah waddanka lubnaan waxaa ka socda duqeymo culus ee oo ay geysanayaan diyaaradaha dagaalka maamulka yahuudda sahyuuniyadda duqeymaha oo ah kuwa laayaan ah ee ilaa iyo hadda waxaa ku dhintay ku dhowaad toddoba boqol oo ruux wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda dabadhiifka lubnaan waxay sheegtay ee in duqeymaha dadka ku dhaawacmay ay dhimanayaan sababa la xiriira jirkooda oo gubanaya Een, ciidanka cirka yahuudda ayaa si aan kala joogsi lahayn waxay duqeymo uga geysanayaan koonfurta iyo bariga hadda waxaa kusoo biiray eh, deegaanada dhanka bari dhaca Eh, labadii maalmood ee lasoo dhaafay duqeymaha xoogooda waxay ka dhacayeen dhanka koonfurta halkaas oo uu ku badan yahay ee ururka isku magacaabay xisbullah oo wakiila ka ah dowladda shiicada iiraan ee muuqaalin laga soo duubay waddanka lubnaan waxay muujinayeen ee diyaaradaha oo gubaya ee degmooyin iyo tuulooyin dhowr ah ee wariyaal booqday xuduud beenaadkay wadaagaan dhulka falastiin ee yahuudda gumaysato iyo ee waddanka lubnaan waxay sheegeen in duqaymuhu ay geysteen musiibooyin ee waxaa burburay ee wadooyin laami istaraatiiji ahaa oo isku xireeyey gobolada kala duwan ee waddanka lubnaan een, dhowr tuulo oo dadka muslimiinta sunniga ah ay deganaayeen een, koonfurta lubnaan aqaliyadna halkaas sunniyiintu ay ku yihiin waxaa la sheegay in duqeymo aad u daran ay ku dhaceen een, ciidamada yahuudda ayaa adeegsanaya dagaal nafsaani ah waxayna daadinayaan warqado ay dadka uga digayaan inay ka fogaadaan deegaanada ay ku sugan yihiin ee maleeshiyaadka isku magacaabay ururka xisbullah Een, suhaybow marka la eego xaddiga duqeymahan ee runtii waa kuwo aad u daran ee wargeyska new york times ee kasoo baxa wadanka mareykanka wuxuu sheegay in duqeymaha ka dhacaya wadanka lubnaan ay yihiin kuwii ugu xumaa ee casrigan soo mara Een, wixii ka dhacay magaalada khaza dadkii tirada badnaa ee shahiidayey gumaadkii dhacayey Een, waxaa la leeyahay ee marka la eego xaddiga duqeymaha iyo saacadaha aan kala joogsiga lahayn ee dhacaya een, kuwa wadanka lubnaan ayaa aad u daran baa la yiri diyaaradaha daroniska iyo kuwa qumaatiga u kaca ee maamulka yahuudda ayaan hawada ka bixinin een, inkastoo gumaad daran iyo ee, xasuuq ay ka geysanayeen magaalada khaza haddana waxaa la leeyahay marka la eego ee, saacadaha xiriirka ah iyo een, deegaanada een, isku raranka aan ahayn ee duqeymuhu ay beegsanayaan waxaa aad u daran kuwa wadanka lubnaan Een, inkastoo khasaaruhu aad uu uga yaryahay een, dhanka magaalada khaza oo aan ogeyn in hal maalin ay shiideen dad ka badan kun ruux Een, arrinta eh, xusidda mudan waxay tahay lubnaan waxaa ka jirta xukuumad maqaarsaar ah oo aqoonsi caalami haysato oo dowladaha reer galbeedka kufriga caalamiga ah ay aqoonsan yihiin iyo kuwa carabta laakiin dowladdaasi maanta waxay noqotay mid boor ku qaris ah oo haba yaraatee aan aan jirin magaceedana aan lasoo qaadaynin hadda waxaa ishaya waa ururka xisbiga iiraan iyo maamulka yahuudda sayuuniyadda Ee, waxaa kaloo laisweydiinayaa ee, lubnaan waxaa lagu sheegayaa dal madax bannaan oo leh calan ee, dad iyo ee, dhammaanba ee, imkaaniyaadkii dowladda halkee ka baxeen maxay tahay ee, sababta yahuudda hawada ay usoo jirtay Ee, dhammaan badweymaadadii caalamiga ahaa ayaa joogsaday wadanka lubnaan ma jirto ee, diyaarad ka degeysa goromada kala duwan ee wadankaas waxa keliya ah ee wadankan looga bixi kara waa dhanka lugta iyo xuduudbadaanadyada dalalka uu la wadaago Een, xukuumaddii dabadhiifka ee wadankaasi ka jirtay ee, waxay soo dhaafilaaday magaalada bayruud oo xataa dhacalka koonfureed oo meesha magaalada ugu weyn ah ee duqeymuhu ay ka socdaan hawadana ma faaruqayaan diyaaradaha yuhuudda Ee, mid ka mid a muwaadiniinta wadanka lubnaan ayaa wuxuu kaamira ku qabtay hawada markaas ayaa la arkayay diyaaradaha oo hawada buuxdhaafiyey guuxa diyaaradaha daroniska oo aan la arkaynin laakiin hawada oo idil waxay noqotay goob dagaal Ee, ciidamada xukuumadda dabadhilifka ee wadanka lubnaan ee, waxay ka badan yihiin toddobaatan kun oo askari Ee, keliya waxaa la arkaa markay la dagaalamayaan ee, culamaa udiinka muslimiinta sunniga ah sidii ka dhacday magaalada ee, sayda ee, dhacdooyinkii mukhayamka ceen xulwa laakiin marka yuhuudda ay dagaalka soo gasho oo wadankii ay duqeynayso xeryahooda ayay ku sugnaadaan yuhuudduna ma duqeyso iyagana ma rabto arrinkaasna si aad ah ayaa loogu maadeysanayay baraha bulshada iyo xataa warbaahinta caalamiga ah oo ciwaanada ka dhiganaysay iiraan iyo yahuudda oo isku haya wadanka lubnaan iyo xukuumaddii oo qarsoontay Een, haddii aan kasoo tagno duqeymahaasi suhaybow een, wadanka waxaa ka socda baraka aad u xoogan Een, dadku dhow nus milyan ruux ayaa la sheegay inay u baxeen dibadda Ee, xukuumadda shiicada ciraaq waxay sheegtay inay diyaariso hoteelo ay kusoo dhaweyneyso dadka ka barakacaya wadanka lubnaan Ee, dadka koonfurta ka baxaya ee, suurtagal uma ahan inay aadaan dhanka waqooyiga iyo bariga waxaa keliya ee u furan waa in dhanka suuriya ay tagaan suuriya ay kasii gudbaan oo wadanka ciraaq ay tagaan suuriya qudheeda waa goob dagaal oo diyaaradaha dagaalka ee, yuhuudda ayaa duqeymo ka geysanaya Een, horena dagaal ayaa uga socday waxay ku qasbaanaadeen markay dhanka ciraaq iyo ee, dhanka wadanka turkiga dadku ay u barakacaan Ee, muuqaalo la faafiyey waxay muujinayeen gaadiid ee, tobanaan kun ah oo wadooyinka ishaysta gaadiidka qaar waxay la kulmayeen duqeymo kaga imaanaya dhanka maamulka yahuudda sayuuniyadda Ee, waxaa la saadaalinayaa in dagaalkani uu sii fido oo uu sii xoogeysto taageerayaasha iiraan ee wadanka lubnaan qudhooda waxay isticmaalayaan sawaariikh casri ah oo ay ku ridayaan dhanka maamulka yahuudda sayuuniyadda inkastoo aysan isku dhigmin hubka xisbullah ay ridayso iyo midka yahuudda ay soo ridayso xalay fiidkii hogaamiye sare oo ka tirsan ururka taageersan dowladda shiicada iiraan ayaa lagu dilay dhanka koonfureed ee magaalada beyruud duqeyn halkaasi ka dhacday taliska ciidamada yahuudda ayaa war u soo saaray wuxuu ku sheegay in ninka ay dileen uu ahaa madaxii sawaariikhda ee ururka xisbullah waana mas-uulkii saddexaad ee laga dilayo tan iyo maalintii khamiistii lasoo dhaafay kolkaas oo yahuuddu ay dileen laba ka mid ah hogaamiyaasha ururka isku magacaabay xisbullah in dagaalka wadanka lubnaan uu isku bedeli doono mid wakti dheer qaata oo dhanka dhulka ah lagu hardami doono saansaantiisa ayaa dulbadiiba soo baxday inta badan dowladaha reer galbeedka waxay ku dhawaaqeen inay daadgoonanayaan muwaadiniintooda maadaama hawada wadanka ay xiran tahay ayna adag tahay in diyaarada hawada ay soo galaan oo garoomada ay ka degaan dowladahan waxay bilaabayaan in wadamada deriska ah ay ciidamo keenaan kadibna halkaas ay dadkooda kasoo daadgureeyaan dowladda saliibiyadda ingiriiska waxay ku dhawaaqday in toddoba boqol oo ka mid a ciidamadeeda ay u direyso jasiiradda qubrus oo deris la ah ee wadanka lubnaan kadibna dooman iyo maraakiib dadkaas lagu soo daadgureynayo faransiiskiisna wuxuu sheegay inuu ka fikirayo sidii halkaas ciidamo ugu diri lahaa una soo daadgureyn lahaa muwaadiniintiisa maraykanka iyo inta badan dowladaha carabta iyona kal hore ay muwaadiniintooda ku amreen inay isaga soo baxaan wadanka lubnaan arinta kusoo kortay loolankan waxaa ka mid ah in dowladda shiicada iiraan oo taageeri jirtay ururka isku magacaabay xisbullah hadday u muuqato mid dib kaga guranaysa taageeradii ay siinaysay isla markaasna aysan dooneynin inay kulug lahaato loolanada ka socda mantiqada bariga dhexe ee yahuuddu ay kulug leedahay madaxweynaha iiraan iyo wasiirka arrimaha dibadda ayaa si isku mid ah magaalada new york waxay uga sheegeen inay diyaar u yihiin wadahadal ay la galaan maamulka yahuudda ayna ka shaqaynayaan sidii loo dejin lahaa xaaladda mantiqada loo bixiya bariga dhexe khitaabaadka ay jeedinayaan madaxda maamulka shiicada iiraan wuxuu ka duwan yahay kuwii hore ay u jeedin jireen iyagoo mar walba sheegi jiray in yahuudda ay ka aargosan doonaan ay kusoo maqan yihiin mararka qaarna waxayba gaarsiin jireen waxay oran jireen yahuudda waxaan ka tiri doonaa khariirada ama maabka adduunka laakiin waxaasoo iiraaniintu way ka taraajaceen waxayna u muuqdaan kuwo si tartiib tartiiba kaga baxaya xindaabka dagaalka ee bariga dhexe mas-uul hore uga tirsanaa maamulka yahuudda sayuuniyadda ayaa ku tilmaamay maamulka yahuudda inuu yahay maamul u dhaqmay sidii hanaan maleeshiyo wuxuu sheegay in iyadoo jabhaddii magaalada khaza ay ku furan tahay yahuudda dhaqaalo fara badan oo kaga baxayo dhiigbaxa ciidamada uu sii socdo si lama filaan ah netanyahu uu u furay jabhad kale oo dagaal oo waddanka lubnaan ah wuxuu sheegay in haddii dagaalka lubnaan uu sii daba dheeraado ay burburi doonto xukuumadda yahuudda isagoo ugu baaqay siyaasiyiinta inay gacmaha qabtaan benyamin netanyahu waynu arki doonaa waxa kasoo kordha ee wadanka lubnaan iyo loolanada socdo iyo haddii taageerayaasha iiraan ee mantiqadaas ay ku guuleystaan inay iska difaacaan maamulka yahuudda sayuuniyadda بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم مطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم مطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها ولا رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فاتح waa hagaag qaybaha dhexe ee barnaamijka caalamulyoom ayaan isla soo gaarnay toddobaadkan waxaa magaalada washington ee caasimadda waddanka maraykanka booqasho ku tegay hogaamiyaha dowladda imaaraadka carabta halkaasuu aqalka cad uu kula kulmay jo baidan bayaan ay soo saareen xukuumadaha dubai iyo washington ayaa lagu sheegay in labada hogaamiye ay ka hadleen cilaaqaadka ka dhexeeya iyo sidoo kale xiisadda ka taagan gobolka maraykanka waxa uu sheegay in imaaraadka uu aqoonsanayo xaliif istaraatiiji ah oo u ah saaxiib dhow tallaabadan ayaana ka dhigan in imaaraadku uu yahay xaliif ka baxsan ururka nato haddii ay duulaan la kulantana dowladdani maraykanka uu difaaci doono sidoo kale booqashadan waxaa ku hoosduugan sida warbaahintu ay soo tabinayso qorshe imaaraadku uu ku doonayo inuu ku iibsado xirmooyin hub ah booqashada benazayid waxa ay timid iyadoo xiisadda bariga dhexe ay ka sii darayso maamulka gumaystahana uu dagaal ka wado lubnaan iyo filistiin iyadoo dhanka kale xiisadda baddacaas ay sii karar qaadanayso xuutiyiintuna ay qaadayaan weeraro ay ku carqaladeynayaan ganacsiga ka gudbaya baabulmandeb dowladda ridada imaaraadka carabta waa dowladda hogaamiyaasheeda ay ku gaamurtay cadaawadda ay u qabaan muslimiinta xukuumadda abuudubayna sharteeda kama badbaadin muslimiinta ku nool daafaha caalamka oo waxay faragelisay dal weliba oo ay muslimiintu degaan faragelintii u dambeysay wuxuu imaaraadku ku sameeyey waddanka suudaan isagoo taageero siinaya maleeshiyaadka dacmu sariic oo xasuuqyo aan kala sooc lahayn ka geysanaya gobollada kala duwan ee suudaan sidoo kale dowladda ridada imaaraadka carabta waxa ay xaliif iyo qalcad ay u tahay maamulka gumaystaha yuhuudda ee ixtilaalka ku haysta dhulka filistiin waxay ka mid ahayd dowladihii ugu horreeyey ee caadiyeeyey cilaaqaadka kala dhexeeya maamulka gumaystaha yuhuudda sidoo kalena waxay taageero dhinaca loojistigada ah ee u fidisay kayaankan kadib markii uu bilowday dagaalka khaza maraakiibta sahaa'inaduna ay awoodi waayeen inay ka gudbaan dhinaca baabulmandab sidoo kale waxay dowladaha saliibiyiinta wakiil ay kaga tahay dagaalka ka socda waddanka yemen halkaasoo ay ku dishay boqolaal kun oo muslimiin abriye ah iyadoo sidoo kale dalkan ka dhistay maliishaad ashhadalla dirir ah oo beegsanaya qof weliba oo muslim ah oo ay ka muuqato sunnada rasuulka sala allahu calayhi wasallam ama u qiirooda diinkiisa sidoo kale dowladdan waxay magaalooyinka waaweyn ee ay ka taliso ka dhigtay goob ay isugu yimaadaan gaalada nuucyadeeda kala duwan oo binuzaayid wuxuu iska agdhisay kiniisadda masjidka iyo goobaha ay asnaamta ku caabudaan dadka mushrikiinta ah ay weli ay u sacyinayaan waxaa loogu yeeray mideynta diimaha oo loogu magacdaray diintii ibraahimiyada
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى بل لنور الهدى والشوق حاديها كلها رياحين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
waa hagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan xubintii wargeysyada waxaa aalaaba halkan ka soo jeediya walaalkeen ilyaas cabdulaahi suhib waad mahadsan tahay dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubinta wargeysyada caalamka oo ah xubin maalinla ah oo aan ku faaqidna dhacdooyinka ay wax ka qoraan qaar ka mid ah wargeysyada ka soo baxa dunida waxaan ugu horrayn xubinteenna maanta ku daahfuraynaa majalladda asharqul awsad ee ka soo baxda dalka ingiriiska waxay daabacday maqaal ay ku qaadaadhigaysa madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump haddana ah musharaxa xisbiga jamhuuriyiinta oo markiisii ugu horreysay ka hadlay hanjabaado dhowr ah oo ka soo gaaraya kooxa la aaminsan yahay in si toos ah ay uga tirsan yihiin xukuumadda shiicada ah ee iiraan sida xogtu ay tibaaxayso donald trump ayaa muddooyinkii dambe waxa uu si aad ah u helayaa fariimo hanjabaad isdabajoog ah iyagoona shakhsiyaadka fariimahaas u soo diraya ay ugu goodinayaan in wakhti dhow oo aanan fogeyn ay nafta dhaafin doonaan ka hor inta uusan gaarin rajadiisa ah in mar kale uu ku soo laabto kursiga aqalka cad trump markii ay rasaayilkan ku noqdeen kuwo xargagoosad ah waxaa ugu dambayn soo hadashay hay-adda f b i da maraykanka waxayna ninkan uga digtay kubadnaanshiyaha goobaha saxmadda ah iyo in feejignaan dheeri ah uu muujiyay xiliyada uu ka qaybgalayo isku soo baxyada maadaama kooxahan hanjabaadaha soo diraya ay yihiin kuwo aanan la dhayeelsan karin waa sida ay hadalka u dhigeene donald trump isaga laftiisu waa uu soo hadlay saacadihii lasoo dhaafay khatarta ugu weyn ee nolosheeda maanta waa iiraan ciidanka maraykanka oo dhammina waxa uu indhaha ka daawanayaa hanjabaadaha la ii soo dirayo isagoona sugaya inta tehraan ay nafta i dhaafinayso waa nuqol ka mid ah hadal uu donald trump soo qoray saacadihii lasoo dhaafay ka hor inta aysan soo hadlin hay-adda f b i-da si kastaba ahaatee hanjabaadahan ma ahan markii ugu horreysay ee uu donald trump helaya sida aan horayba u soo xusnay kuwii ugu faraha badnaana trump waxaa loo diray bishii soo idlaatay ee ogosta sannadan laba kun afar iyo labaatan isagoona xilligaas sida ay warbaahintu sheegaysa uu qalqal xooganay uu ka soo galay hannaankiisan musharaxnimo iyo isku soo baxyadii faraha badnaa ee uu ku qaban jiray qaar ka mid ah gobollada Maraykanka. Haddii aan intaa uga gudubno qodobkaas, waxaan markan soo qabanayaa warbixin ay daawacday majalladda The Hill, taasoo ay ku sheegaysa in mid ka mid ah maraakiibta Maraykanka ee ciidankooda shidaalka u qaada uu dhaawac xooggan uu ka soo gaaray qaybo muhiim oo ka mid ah dhismaha, waxayna dhacdadan qabsatay xilli uu ku socdaalayay badda Carabta. markabkan ayaa lagu magacaabaa u s n s bighorn waana markabka keliya ee shidaalka qaada ee ka howlgala bariga dhexe si gaar ahna ay u leedahay dowladda saliibiyadda ah ee maraykanka xukuumadda washington ma aysan bixin faahfaahin intan ka baxsan taasoo tibaaxaysa waxa sababay burburka soo gaaray markabkan waxayna xoguhu intaasi ku darayaan in hadda ay jirto fursad markabkan loogu jiidi karo dhanka dubay waxa uu hadeertan bighorn si gaar ah ula shaqaynayay markabka burburiyaha ah ee diyaaradaha xambaare ee isagana lagu magacaaba u s s abraham iyo dhowr markab kale oo ilaalisa midkan kuwaasoo isugu yara kooxda u s s abraham waxay ugu dambayntii warbixintu tibaaxaysaa in middan maraykanka ay uga dhigan tahay khasaare xooggan oo soo gaaray waa haddii markabkan la geeyo dubai kooxaha ku takhasusay dib u habaynta maraakiibtana ay sheegaan in xaaladiisu ay tahay midka guuridda ah waxaan ugu dambayntii soo qabanayaa majalladda the guardian oo warbixin ka daabacday khudbad uu shirka golaha guud ee qaramada midoobe ee ka dhacaya magaalada new york uu ka jeediyey hogaamiyaha xukuumadda kiyev valadimir zeleniski waxa uu ninkan si aad ah u muujiyey intii uu ku guda jiray hadalkiisan sida baahi weyn loogu qabo in ruushka la keeno miiska wadahadalka isagoona ku eedeeyey in xukuumadda moscow ay fulisay tan iyo bilowgii dagaalka duqaymo iyo weeraro galaaftay nolosha tobannaan kun oo yukrainiyiin ah waxa uu sidoo kale zeleniski ka hor sheegay golaha in ruushka uu ka gudbay dhammaan qawaaniinta caalamka uga degsan dagaalka sidaa darteedna loo baahan yahay in valadimir putin sida ugu dhaqsiyaha badan loo hor keeno maxkamadda waxa loogu yaro dembiyada dagaalka adduunka zeleniski inta uu ku guda jiray khudbaddiisan waxa uu sidoo kale fariin u diray dhammaan waddamada reer yurub ee hadda sida aadka ah u garab taagan waxa uuna ka codsaday inay sii laba jibaaraan taakulada dhinaca weliba leh ee ay la garab taagan yihiin yukrain waxaa dhanka kale xusid mudan misana lagu sheegay gudaha warbixintan ay daabacday the guardian in valadimir zeleniski uu sidoo kale fariin u diray dhammaan waddamada loo arkay in hadda aysan xurguf kala dhexin ruushka gaar ahaan kuwa hadda madasha ku sugan sida baraaziil hindiya iyo waddamo badan oo dhaca qaaradaha afrika iyo latiin amerika waxaana loogu baaqay in ruushka ay ku riixaan sidii uu u soo fadhiisan lahaa miiska wadahadalka xalna looga gaari lahaa colaadan soo jiitamaysa muddada fog waa sida uu dabcan hadalka u dhigay valadimir zeleniski guud ahaan inahaas ayaan ku soo gebagabeynaynaa xubintii wargeysyada caalamku aad maanta ku dhegaysateen canaawin kala duwan aan markana dib idinku celiya dhanka walaalkeen suheyb cabdulaahi si halkaas uu inooga sii ambaqaado qeybaha inooga haray barnaamijka caalamulyoom
حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ناظر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى تغنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها ولا رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب waa hagaag qaybaha dambe ee barnaamijka caalamulyoom ayaan isla soo gaarnay dowladda daaqiyadda ah ee al sacuud ayaa muddo soddon sano oo xabsi ah waxa ay ku xukuntay muwaadin u dhashay waddankaas oo lagu magacaabo maxamed alkamidi oo ah konton iyo lix jir islamarkaana ah mucallim wax ka dhigi jiray mid ka mid ah jaamacadaha iyo iskuullada ku yaala dalkaasi nidaamka boqortooyada sacuudiga ayaa ninkani ku eedeeyey inuu ku kacay waxay ugu yeereen fal khiyaano ah balse waxa keliya uu ka hadlay ayaa ah fasahaadka iyo dhibaatada lagu hayo muslimiinta ku nool dhulka xarameynka marka hore ayaa lagu xukumay in la deldelo balse maxkamadda sacuudiga ayaa dib uga laabatay xukunkaasi oo waxaa loogu beddelay muddo soddon sano oo xabsi ah dhexal sugaha sacuudiga gaalka lagu magacaabo maxamed binu salmaan ayaa waraysi uu bixiyey bishii sebteembar ee sannadkii lasoo dhaafay wuxuu ku xaqiijiyey inay jirto dhacdada maxamed alkamidi ayna la tacaalayaan maxamed alkamidi waxaa ka sii horreeyey walaalkiis oo u baxsaday dibadda taasoo ay dowladda sacuudiga ku xukuntay in la daldalo maxkamadda waxaa loogu yeero dembiyada oo la aasaasay sannaddii labadii kun iyo siddeeddii ayaana waxay fulinaysaa xukunno dil ah iyo kuwo xabsi ah oo loo geysanayo cid kasta oo ka soo hor jeesata siyaasadda dowladdan daaqiyadda ah dowladda ridada sacuudiga waxaa xabsiyadeeda buuxdhaafiyey boqolaal muslimiin ah oo xaqa la jahray kana soo hor jeestay fasaadka iyo fisqiga ka jira dhulkii waxyiga waxaana culimmadaas oo qaarkood xidhan muddo ku dhow labaatan sanno aan la ogeyn cirib iyo jaanmeel ay dhigeen taa beddelkeeda dhexal sugaha waddanka sacuudiga maxamed binu salmaan oo la soo ifbaxay wuxuu ugu magac daray aragtiyada labada kun iyo soddonka ayaa soo dhoweystay gaal kasta oo mulxid ah mushrig yuhuud iyo nasaaro iyadoo dhulkii uu ka dardaarmay rasuulka sala allahu calayhi wasalam uu noqday goobbay u soo tumasho tagaan gaalada kuna aflagaadeeyaan rasuulka allah sala allahu calayhi wasalam iyo diinta islaamka بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها waa hagaag guud ahaan intaas ayaan ku soo gabagabaynay barnaamijka calamulyoom oo aad maanta ku dhegaysateen qodobo kala duwan kulanti dambe ayaa inoo ballan ah sidaasii nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh فاحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى